wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka hiirshabeelle ayaa magaalada jowhar ka furtay kulanka wadatashiga bulshada ee horumarinta shanta sano ee soo socoto waxaana ka qaybgalay kulanka mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo odayaasha dhaqanka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hiirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure ayaa ka waramaya kulankan qorsho muxuu yahay waa qorsho waxa waaye qof qofaa u baahan qeyb bulshaa u baahan deegaanaa u baahan waa qorsho la-aan lama soco karo jowhar waxaan rabnaa inaan qorsho loo sameeyaan dhahan shanta sano loo socoto waxaan rabnaa inaan buog la sameeyo oo qorshahaas ka turjumayo oo cid kasta oo jowhar wax u hayso ama danahaysa ka hadlayso la hordhigi karo lana iibgeyi karo oo la dhigi karo bulshada reer jowhar dalabkooda waa noocan waxaan is weydiinay marka ma adika iska qorqoro ma cismaan baare iyo counsilkiisa ka qortiin ma bulshada reer jowharaa baahidooda la weydiiyaa waxaa soo baxday inaa bulshada baahidooda la weydiiyo qaar ka mida mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay kulankan ayaa sheegay inay ka qaadan doonaan doorka kaga aadan runtii aan ka garanana markii uun hadda sida loo sheegay xog la ururinaane intii looga aadan aan ka qaadan doonaa hadda sidaa yiraa si aan ugu wada shaqayno waxaan qaabaynaynaa mustaqbalka degmada jowhar siday u ekaanayso golaha deegaanka ee maanta ka jira darteedaa loo sameynaya maayna ma dhici lahayn in intaan ay hadda oo la qabtay howsh howlaha ah in ay sii jirto ma dhici lahayn
iyo dhammaan afarta xaafadood iyo guddoomiyaashooda iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada barnaamij ku saabsan ee xog uruurin la rabo in qorshaha shanta sano ee soo socota ee degmada jowhar ay yeelanayso iyo sida ay u shaqaynayso kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha hiirshabeelle ayaa door ka qaadan doono hagaajinta iyo qorshaha magaalada jowhar shanta sano soo socoto